magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay nabadda kaas oo ay si wadajir usoo qabanqaabiyeen wasaarada arrimaha gudaha dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulada magaalada gaalkacyo odayaasha dhaqanka ururada haweenka labada maamul dhalinyaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug guddoomiyaasha magaalada gaalkacyo ee puntland iyo galmudug ayaa ugu horeyn ka warbixiyay kulanka
waxaa looga gal lahaa dacdooyin horoo isbarkaday kuwa hadda socda waxaasoo dhan in hor istaago maanta halkaa waxaan ka rabnaa odayaashii iyo socdaalkii in halkaa uu kasii bilowdo hadduu ilaa yidhaah dabcan listiyada waa qolo walba way qortay si ofishaala in arrintaa loo daafuro baa ka dhimanayd muhiimadda una isugu nimid odayaashaas xoojintooda iyo garab istaagooda iyo sidii loo dowladayn lahaa baa ugu muhiimsan waan ognahay shaqadii lixaadka lahaa ee gobolkan dhinacyadiisa kala duwan ee nabadeyntu ah kasoo qabateen muhiim bay tahay in shaqadaas la daadajiyo oo dadka wax magaratada ah oo annaga ehelkeyga ah oo meel kasta isku gumaadaya in fadhigooda loogu kaco oo ay shirarku ka guuraan five star iyo global iyo jaziire inta udhaxaysa oo madasha iyo deegaanada wax ka dhacayaan iyo bulshada is haysta in la dhex galo dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug cumar maxamed kuureeye ayaa ka hadlay ujeedka kulanka runtiis waxaa adhirtaanka kulankan dhammaan odayaasha dhaqanka iyo maamulka intaba kulankan dabcan sidii la sheegay waxaa soo agaasimay wasaaradaha arrimaha gudaha dowladaha puntland iyo galmudug dabcan kulankani wuxuu qayb ka ahaa ama daba socdaa si aad la socotaanba madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo halkan yimid ayaa waxay fureen shirarkii la xiriiray nabadeynta gobolka mudug ayagoo maamulada degmooyinka iyo gobolka amray inay soo diyaariyaan odayaal dhaqan oo ilaa soddon gaarahaya kuwaasoo nabadda kasii shaqayn doona annagoo tix raacayna dabcan ama awaamiirtii madaxweyneyaasha ayaan dabcan waxaa go-aansanay maadaama lasoo xulay odayaashii shan iyo toban shan iyo tobanka ahaa ayaantan ay jirta habacsanaan runtii ay ka faa'iideysteen dadkii dhibaatada abuuri jiray inaan bilowno platform oo runtii odayaashii laiskugu keenayo kaasoo runtii ah in nabadeyntii waktiga lasoo geliyey juhdiga lasoo geliyey dowladaha puntland iyo galmudug madaxweyneyaashooda ay usoo safreenaa ogeedeen oo runtii loo baahan yahay in halkii laga sii ambaqaado dabcan maalmahan falal aan runtii saaciday nabadgelyada dhacay dowladuhu runtii aada bay uga xun yihiin dabcan maamulada degmooyinkun waxay ka shaqaynayaan arrinta in la xakameeyo maantay odayaashii runtii matalahayay
kulankan ayaa looga gol leeyahay sidii nabad looga gaari lahaa colaadaha kusoo laalaabta gobolka mudug kuwaas oo isku dagaalaan beelo kasoo kala jeeda maamulada puntland iyo galmudug